barakaatu kulanti waxaana wanaagsan jimco wanaagsan dhegeystayaasha naga dhegeysanaya raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya iyo daawadayaasha naga daawanaya telefishinka qaranka soomaaliyeed kusoo dhawaada barnaamijka kulanka toddobaadka xilidan oo kale aad ka daawataan telefishinka qaranka isla markaana aad ka dhegeystaan raadiyo muqdisho barnaamijka kulanka toddobaadka oo aynu ku eegno arrimaha ugu waaweyn ee toddobaadkaasi dhacay amaba taagnaa ee saamaynta ku laha bulshada haddoo la eego toddobaadkan mawduuca aynu kusoo qaadanayno waxa uu noqon doonaa doorkan waxaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud uu si rasmi a u daafuray istaraatiijiyadda ka hortaga xadgudjirnimada haddaba barnaamijka waxaynu ku eegi doonaa mawduucan istaraatiijiyadan ka hortaga xadgudjirnimada diyaarinteedii muddada ay soo socotay iyo sidoo kale qaybihii kala duwanaa ee bulshada ee fursadda u helay in taladooda ay qeyb ka noqdaan oo laga talageliyey amaba qeybka ahaa waxaa barnaamijka marti waa gala qeybjeli doonaa injineer cabdiraxmaan cumar cusmaan injineeriso oo isagu xilal kala duwan oo wasiiraha kasoo qabtay dowladii ama dowladihii kumeel gaarka ahaa ee dalka soo maray balse inta aan barnaamijka u gudagelina iyadoo qadaha dambe daawadayaal dhegeystayaal aad nagala qaybgeli doontaan oo ra'yigiina iyo su-aal ku saabsan mawduuca barnaamijka ee ah istaraatiijiyadda ka hortaga xadgudnimada aada nala wadaagi doontaan waxaan jeclahay inaan bilowga ku furno bal warbixin uu waryahaga faysal muuse ka diyaariyey toddobaadkan markii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud uu daafurayey istaraatiijiyadda ka hortaga xadijirnimada
daafurka istaraatiijiyadan waxaa ka qaybgalay madaxweynaha jamhuuriyadda mudane xasan sheekh maxamuud ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka madaxweynaha dowlad goboleedka puntland ra-isul wasaare ku-xigeenka soomaaliya xildhibaan mustafa shaqaale dhuxule oo ahaa isuduwaha barnaamijka istaraatiijiyadda ka hortaga fikirka xadjirka saraakiisha amniga qaarkood iyo mas-uuliyiinta dowladda ka tirsan madaxweynaha jamhuuriyadda mudane xasan sheekh maxamuud ayaa si rasmi u dahfuray istaraatiijiyadda ka hortaga xadgirnimada soomaaliya oo muddo ku dhow sanad la diyaarinayay madaxweynaha ayaa sheegay in soomaaliya ay qaaday wado kale oo muhiim ah maadaama lagu guulaystay in dowladdu ay dejiso istaraatiijiyadan tan oo uu ku tilmaamay in xasiloonida soomaaliya ay qayb weyn ka qaadanayso dalal badan oo caalamka ayaa arkay qorshaha ay dowladda dejisay ee xadgudnimada laga hortagayo islamarkaana diyaar u ah in iyaguna ay qaataan barnaamijkan ayaa sahli doonay in bulshada soomaaliyeed loo sameeyo wacyigelin xoogan oo ku aadan iska diidida qaadashada fikirka xadjirka ah dalalka gobolka oo dhan ayuuna muhiim u yahay qorshahan oo ka qayb qaadanaya nabadda iyo xasiloonida soomaaliya ayuu yidhi madaxweyne xasan sheekh maxamuud madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa si gaara ugu ammaanay xildhibaan mustafa sheekh cali dhexlow iyo injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yariiso oo labaduba ka shaqaynaya diyaarinta istaraatiijiyadan muhiimka ahi
in maanta yani laga yahay soomaaliya intasu ku cagsinan hada sameeyo inaan laleeyahay dhanka kale isuduwaha istaraatiijiyadda ka hortaga xadgudnimada mudane xildhibaan mustafa shaqaale bixilo ayaa sheegay in qorshahan ay kasoo shaqaynayeen muddo dheer waxa uu tilmaamay inay sameeyeen barnaamijyo badan oo wacyigelin ah oo dhallinyarada loo sameeyey kuwaas oo qaarkood la geeyay dalalka gobolka si lasu dhaafsado khatarta uu leeyahay fikirka xagjirka isaga oo sheegay in istaraatiijiyaddan ay soo gabagabeeyeen diyaarinteeda bulshada soomaaliyeed iyo hay-adaha kala duwan ee dowladda ayuuna uga mahadceliyey sida ay uga gacansiiyeen hawsha ay hayeen يعني ذلك لما تدخل اليه عن تظلمه ذلك ما علينا عن دم راسه يا ذلك كل الشرع ما دام هذا الصوالح الذكر المسؤول وهذا الاحتلال بعد سبع نفرات كان الذي يوضع امره في الصغيرات الصوماليه في عن الصالح في عمل كيسين في عدد الوقت في مكان في كل حوار على ان الكلمه Thank you.
barnaamijkan ka hortaga xadgirnimada ayaa ka qayb qaadanaya sidii bulshada soomaaliyeed loo gaarsiin lahaa fikirka dowladnimada islamarkaana dhalinyarada soomaaliyeed ay uga istaagi lahayeen ku biiridda kooxaha argagixisada kuwaas oo loo adeegsaday khatar badan oo argagixiso oo soomaaliya ka dhacday soomaaliya ayaana noqonaya dalkii ugu horreeyay ee gobolka ku yaala oo ku guulaysta qorshahan istaraatiijiyadda xadgirnimada lagu hortagayo faysal muuse maxamed s n t v muqdisho faysal muuse maxamed oo isagu noo diyaariyey doodkan warbixinta ku saabsan madaxweynaha soomaaliya oo daa furay istaraatiijiyadda ka hortaga xagjirnimada oo mawduuca barnaamijka socodkan kulanka doodka aynu kusoo qaadan doono hadwaalahayno daawada dhegeystayaal ah kusoo dhawow injineere barnaamijka kulanka doodka ee radio muqdisho s n t v bal waxaa dadka soomaaliyeed ku dhegeysanaya ama ku daawanaya fahay ka siisaa istaraatiijiyadan ka hortaga xagjirnimada iyo marxaladii ay soo martay diyaarinteeda bismillahi raxmaan raxiim jaysa aada iyo aadaan kaga mahad celinaa fursaddan aada shacabka soomaaliyeed ugu bandhigayso istaraatiijiyadda qaranka iyo heerarka ay soo martay runtii muxuu ahaa muddo toban bilood ah ayaan hawshan soo wadnay waxaanan istusnay in muxuu ahaa si fikirka xagjirka looga hortago ama loo yareeyo inay muhiim tahay in dalku uu leeyahay istraatiijiyad heer qaran ah taasoo cadeynayso muxuu ahaa waxyaalaha mudnaanta la siinayo si si maaragtay loo helo barnaamijyo wacyigelin ah iyo barnaamijyo daraasaad lagu sameynayo oo muxuu aha keeni kara in bulshadu ay noqoto bulsho nabadeed taas ayaa lagu dhalisay in la sameeyo istraatiijiyad heer qaran ah sababaha ugu waaweynna waxay ahayd soomaaliya oo loo arko dalka ugu faraha badan ee falalka argagixisada ama rabshadaha wata xabadurnimadu ay ka dhacaan labo in muxuu ahaa dhalinyaradii soomaaliyeed ay ku biiraan xagjirnimada iyagoona haysanin macluumaadka dhabta ah ama fahamka diinta ha noqoto ama fahamka aqoontii guud ha noqoto arrimahaas o dhan marka waxay keentay in loo baahan yahay in si la isugu duwo barnaamijyadaas oo dhan oo muxuu ahaa hay-adaha dowladduna ay hay-ado badan kaalmo ku leeyihiin dhaqangelintiisa iyo ka qaybgalkiisaba waxaa annaga noo soo baxday inay muhiim tahay in isku xir oo hay-adihii dowladda loo sameeyo mas-uuliyadda aan qaadanay waxay ahayd inaan isu keeno dhammaan wasaaradaha ay qosaysay oo ay kamid tahay wasaaradda amniga wasaaradda warfaafinta wasaaradda dhalinyarada wasaaradda haweenka wasaaradda diinta iyo waqaabta wasaaradda garsoorka iyo wasaaradda waxbarashada markaan isu keenay wasaarad walbana ay soo dirsatay qof matala sidoo kale waxaan ka codsanay dowlad goboleedyada inay qof ayagana mas-uul ka ah arrimahan ay soo dirsadaan guddigaas oo intaas ka kooban aniga iyo xildhibaan mustafa dhexil aan ku jirno waxaan isla garanay in loo baahan yahay in dalkan istraatiijiyad qaran loo sameeyo taas ayaan ilaa iyo muddadii muxua guddigaas ayaan ku wada diyaarinay istraatiijiyadda heerka qaran ee soo martay heerar kala duwan sidoo kale waxaa laga qayb geliyay bulshada rayidka ah waxaan isleenahay waa istraatijiyada ugu horeysay heer qarana oo runtii soo martay marxalado bulshadii lagala tashanayo marxalado la rabo in istraatijiyadu noqoto mid soomaali leedahay soomaali ka tarjumaysa marxalada hadda aan ku jirno marka dadaalkaasi muddada tobanka bilood ayuu ku hirgashay in istraatijiyada heerka qaran aheyd muxua madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha iyo ra-isul wasaare ku-xigeenkaba iyo madaxweynaha puntlandba ay kamid ahaayeen dadkii daafurka joogay si rasmi ah u daafuray
istraatiijiyada marka nuxurkeedu muxuu noqonayaa oo maxay ka koobantaa kaabkee xagjirnimada lagu hortegaya
taas waa waa su-aalihii tobanka bilood aan isweydiineynay islamarkaana aan bulshada dhexgalaynay oo aan rabnay soomaali siday u arkaan mid waxaan ognahay horta kow in la dagaalanka argagixisada wax la yiraahdo ama counter terrorism oo ah in hay-adihii amniga ay si foolka fool ah ula dagaalaan dadkan argagixisada ah in ay muxuu ahaa aysan mxu keeni karin nabad waarta oo dhamaystiran in loo baahday marka in taas oo hay-adaha amniga shaqadooda sida gaarka u leedahay in haddana bulshadii iyo fahamka sidii looga dhaadhicin lahaa bulshada bulshada nabadeed u noqon lahayd dib heshiisiin looga dhexdhigi lahaa in loo baahday in la sameeyo istraatijiyad barbar socota taas hay-adaha amniga wadaan tan waa mid ay bulshaduna ka qayb qaadanayso la rabo in bulshadu ay noqoto bulshada runtii kafiyo falalka xadgudnimada rabshadaha wata oo runtii diintana ka fog marka waxaan sameynay culimaadiinkii iyo bulshada qaybaheeda kale ayaan la tashanay dhalinyaradii weliba dhalinyaro kasoo goosatay al-shabaab oo hadda dowladda dhaqanka celin u sameynayso dhammaan daraasaadka waxaa noo soo baxay inay jiraan sababo keenaya in dadkan ay ugu biiraan xadgudnimada kow ay kamid ahayd aqoon la-aan oo cilmigii maadiga ahaa iyo kii diinta ahaa oo dhalinyaradii aada ugu yar labo in muxuaha duruufo gaara ay dhalinyarada soomaaliyed haysato sida shaqo la-aan sida in muxuu ahaa deegaanada qaarkood beelaha dagaalada dhexdooda ka dhaca oon dib heshiisiinta aan aan marin iyo nidaam dowladeed oo aan ka hirgelin dhammaan tuulooyinkii iyo degmooyinkii oo runtii bulshada u horseeda cadaalad iyo horumar arrimaha kale ugu daran waxay markaan daraasaadkan sameyneyna in bulshada soomaaliyeed ay muxuu aha ka muuqato is-aamin la-aan fara badan oo ugu horeyso inaysan jirin wax cadaalad ah in loo baahan yahay muxuu ahaa sinaan iyo horumar dalku inuu wada gaaro arrimahaas oo dhan ayaa kamid ah marka waxyaalaha loo gartay inay keeni karaan in shaksigu uu ku biiro muxuu ahaa ama xagjir noqdo oo uu ku biiro argixisada rabshadaha wata arrimahaas marka waxaan sameynay daraasaadkaas iyoan soo ururinay oo ah waxyaalaha keeni kara kadib haddana waxaan ugudubnay haddii waxyaalahaas iyo waxyaalaha keeni kara see looga gudbi kara iyadana waxaan isla garanay in loo baahan yahay in hay-adaha dowladdu ay si fiican u shaqeeyaan sida garsoorkii cadaalad iyo sinaan keeno muxuu ah waxbarashadii oo laga dheelitiro dhalinyarada soomaaliyeed waxbarasho ilaa heer sare ah la gaarsiiyo saddex in shaqooyin iyo loo abuuro afar in bulshada dib heshiisiin la dhex dhigo shan in muxuu ahaa culimadiinka soomaaliyeed ay door saniima ku leeyihiin arrinta tan oo loo baahan yahay inay bulshada ka dhaadhiciyaan muxuu ahaa diinta wax ay ka qabto in diinta islaamka ay tahay mid nabadeed oo aan ogoleyn rabshado iyo xagjirnimo arrimahaas oo dhan ayaa horta istraatijiyaddu ay qayb ka tahay kadibna waxaa ku jira wax la yidhaha qorsho howleed oo ah istraatijiyadda haddii laisla gartay waxyaalihii keenaya muxuu ahaa fikirka xagjirnimada oo dhalinyarada ugu biirayaan la ogaaday waxyaalaha looga daawoobi karo then qorsho holeed ayaan sameynay oo ah mid oo hadda deg dega mid heer dhexaada iyo mid mustaqbalka ah marka arrimahaas ayay ka kooban tahay istraatijiyada waxaa marka injineer diriso markaad eegto hadda istraatiijiyadan dalkan soomaaliya maanta marxalada uu ku jiro marxalad soo kabasho ana aada fiiriso ma isleedahay waa wax dalka ka dhaqan geli kara oo dalku xamili kara in laga dhaqan geliyo runtii haddaba waa dalku waa ka socotaa laakiin sida waxay uga socotaa aan isla soconin sababta keentay in istraatijiyada heer qaran loo sameyna waxay tahay in barnaamijyadan socda laysu duwo muxuu ahaa bulshada reerka laga qayb geliyo si waxay u noqdaan wax oo miradhala tusaale haddaan ku siiyo wasaaradda warfaafintu wacyigelin badan bay samaysaa oo kamid ah barnaamijyadan oo ah in culamaadudiinku ay ka hadlaan waxa al-shabaab sameynaya inaysan fikir sax ahayn arrimahaas oo dhan waa arrimaha wacyigelinna wasaaradda iyo raadiyo muqdisho iyo tvda qaranka iyo tvga ciidamada xoogaba ay si joogto ah u suubiyaan waxaa kaloo kamid ah barnaamijyada isdhexgalka bulshada oo la sameeyo oo dhalinyaradii loogu baaqo inay nabadda ka qayb qaataan hay-adaha amniga ula shaqeeyaan muhiimadda ay leedahay dowladnimada iyo dowlad wadaad arrimahaas o dhan waa qayb kamid a qaybta kale waxaa ah wasaaradda diinta iyo awqaafta oo iyadana samaysa culamaa diinkii iyo barnaamijyo bulshadii lagu gaarayo si loo faafiyo muxuu ahaa in xagjirnimadu ay tahay wax khatar ku ah bulshada iyo nabadeyntaba waxaa kaloo kamid ah wasaaradda waxbarashada oo iyadana samaysa barnaamijyo sidii muxuu ahaa manhajka waxbarashada u noqon lahaa mid midaysan oo dhiirigelin kara nabadeynta iyo nabadda marka arrimahaas o dhan waa arrimo hore u jiray laakiin hadda waxaan isleenahay istraatejiyaddu waxay sahlaysaa in xafiis la sameeyo oo waxaan oo dhan coordination u sameeya ama isku haga xiriiriya si ay u sahlanaato in barnaamijyadii si maaragtay oo istraatiijig ah loo fuliyo haddii diyaarinteeda soombarod ay ku qaadatay ama dejinta istraatiijiyadan oo tashiibadan aad geliseen fulinteedana in wejigeeda koowaad oo dadka uu si rasmi ah uga hana qaado intee bay qaadan kartaa
runtii waxay ku xirnaanaysaa kow sida dawladdu ay ugu hesho miisaaniyad laba waxay ku xirnaanaysaa sida bulshada rayidka ah ay barnaamijkan barnaamij bulshada wax u tarle uu yahay ayagan uga qayb qaataan saddex waxay ku xirnaanaysaa xafiiskaas coordinationka aan rabno ilaa iyo heer dowlad goboleed ilaa iyo heer federaal ilaa iyo bulsho rayida inay si wada jira u wada shaqeeyaan oo muxuu ahaa ay barnaamijyada si loo wada fuliyo waxaan waa wax shacabka uu leeyahay marka haddii ka qaybgalkaas uu dhamaystirmo miisaaniyaddii la rabayna ay dowladdii u hesho ani waxaan is leeyahay waa barnaamijka ugu fiican qof walba soomaalina soo dhaweyn karo kana qayb qaadan karo culimada ugu horeysa oo runtii doorka ugu muhiimsan ayada iska leh
hay-ada ahaan marka la dhaho ama laamaha kala duwan dowladda ha noqoto ama dowlad goboleedyada in la fuliyo istraatiijiyadan yaa u xilsaarnaanaya oo ka shaqeynaya ama ka kaashanaya hadda annaga qorshaha waxay tahay bacdama istraatiijiyada annagaan soo diyaarinay dhaqangelintiisiiya loo gudbaya dhaqangelintiisii annaga waxaan ku talinay oo haddaba xafiis ka furan xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa jira oo ah xafiiskii xiriiryaha xafiiskaas waa xafiis yaroo kooban laakiin mustaqbalka muxuu ahaa haddii barnaamijkan uu sidan loo loogu talagala u hirgalana waxaa suuragelaysa in soomaaliya ay yeelato xarun weyn oo muxuu ahaa center c b e la yidhaahdo oo lamid ah centerka ay abudabi ku leedahay hidaaya oo runtii ah center heer caalami ah oo aada maaragtay barnaamijyadan oo kale uga howlgala centerkaasna in la sameeyo oo soomaaliya ay yeelato oo weliba mid muxuuaha dowladiina ka madax banaan oo bulshada rayidkii isla falgeli karaan qorshaha horta ugu weyn ee la rabo kaas waayo waxaan isleenahayna sida hadda barnaamijka lagu wado haddii uu ku socdo inuu noqon doono mid xaruntaas weynna ay samaysanto kadibna soomaaliya ay ka yaraadaan rabshadaha xagjirka ah nabad iyo dibheshiisiinna lagu bedelo rabshadaha
muxuu noqonayaa marka xidhiidka ama wadashaqeynta ka dhexayn kara istraatiijiyadan lagu hortagaya xagjirnimada iyo qorshaha la dagaalanka argixisada
waa su-aal aada u fiican runtii waa laba arrin oo aad u kala duwan midna waa la dagaalan argagixiso taas waa hay-adaha amniga ayaa iska leh taas waa arrin runtii hay-adaha amnigu muddana ku baaqan in shacabka la shaqeeyaan hawshaasna ayaga ay fuliyaan tan aad bay uga duwan tahay waxay tahay sidii muxuu aha bulshada bulshada nabadeedoo dib heshiisiin iyo isdhexgal dhalinyarada in wax la baro in shaqo loo abuuro in bulshadu ay noqoto bulshad ka fog rabshad iyo waxay tahay waa qeyb iyadana bulshada u taala oo la rabo in muxuu ahaa ay nabadda iyo dowladnimada sii xoojiso marka waa iskabayaan laakiin laba eh, kala duwan waay mid wax oo wada shaqeyna oo ka dhexeynaya ma jirto.
runtii waxay ku xidhnaanaysaa habka midoo anaga ma rabno bulshadii rayidka iyo shacabkaba waxaan rabnaa eh, si eh, xor ah inay muxuu ahaa bulshadii eh, doorka uga aadan ay ka qaataan iyagoon laysku xirin la dhihin shacabkaas ama bulshadaas rayidka ah ama hay-addaas gaarka ah waxay si gaara ah hay-adaha amniga ugu xiran yihiin uga shaqeeyaan waxaan rabnaa hay-adihii amnigana eh, waxay leeyihiin eh, muxuu ahaa howlo mucayan ah oo loo dirsado howlahoodana inay si fiican uqabsadaan laakiin tan waa mid bulshada u wada taalo oo ah sideen nabadeynta iyo muxuu ahaa rabshadaha loo joojiya marka waa iskaabayaan laakiin eh, qasab maaha inay eh, eh, isdhexgalaan oo isla shaqeeyaan sababtoo ah wax kale maaha waxaan rabnaa annaga bulshada rayidku waa ka madax banaan yihiin hay-adaha dowladda madax banaanidoodii inay inay la- maaragtay eh, ay jirto Eh, howlihii ay bulshada u qabanayeenna oo muwaadinimadii oo waajibkii ka saarnaana ay kasoo baxaan Eh, dabcan waxaa ku jira qorshayaasha aad idinku cadijiseen istaraatiijiyiin qayb ka ah eh, shaqo abuur waxaan la soconaa markii ay soo baxeen eh, in dhalinyaro badan oo soomaaliya ay tahriib ku dhinteen oo waxyaabaha darasada la sameeyey qayb ka ahayd shaqo la-aanta inay tahay waxaa la isku dayey in dhalinyarada shaqo loo abuuro hay-ado eh, ururo iyo dad badan baa isku dayey xataa wasaaradaha dowladda qaarkood ay ku jireen wasaarada dhalinyarada ay ka mid tahay haddana wixii boqol kiiba boqol sida loo qorsheeyey ma noqon qorshahan marka qaybta shaqa abuurka ee dhalinyarada uga aadan mislaabahay sida kuwii hore oo kale amuu noqdaa mise in la fuliyo xilligan waa suurtogeli kartaa wadadii hore usan marin runtii waxyaalahaas waa waxyaalihii aan ka fikirnay marka horeba intaan istraatiijiyadda la sameynin oo ah isku qancinay sababta loogu baahan yahay in istraatiijiyad heer qaran loo sameeyo waxyaalaha ugu muhiimsan waxay ahayd eh, in wixii si istraatiijig ah loo sameeyo oo tusaale sidee dhalinyarada shaqo loogu abuuraa haddii aadan u haysan istraatiijiyad qaran iyo siyaasad dowladdu ay ka leedahay oo ku haga shacabka in arrimaha sameeyaan waa adkaanaysaa in laga gungaaro waxa kaloo aan samaynay oo istraatiijiyadda ku jirta waxa loo yaqaano eh, sidii barnaam inuu dhaqan galaysa iyo in kale loo hubin lahaa monitoring evaluation waxuu dhaho oo ujeedada laga leeyahay ay tahay eh, qaybta ah dhalinyarada in shaqo loo abuuro eh, barnaamijkii marka la bilaabo eh, sidee loo abuuray imise dha- dhalinyara ka faa'iidaysatay imise dhalinyara shaqo heshay muxuu yahay muxuu ahaa sidee loo kobcin karaa shaqadaas dhalinyarada helayaan waxaasoo dhan iyadana istraatiijiyadda ayay ku qoranta marka waxaan isleenahay waa bilow wanaagsan oo keeni kara in arrimihii si istraatiijiga midda kale ugu daran waxay tahay eh, jayse arrimaha shaqo abuurka waa arrimo runtii dowladduna qeyb ay ku leedahay shacabkana qeyb ay ku leeyihiin ganacsatada qeybta ugu muhiimsan ay ku leeyihiin qurba joogtana qeyb weyn ayay ku leeyihiin tusaale ganacsato badan waxaad arkaysaa lacagahoodu eh, bangiyo isaga jiraan oo aanan lagu shaqaysan haddii marka ninkii ganacsadaha inta imaado labaatan kun uu dhawaano waxaan rabaa labaatan qof oo dhalinyaraha shaqo u abuuraya oo min kun doolara eh, muddo sanad gudahoodana lacagtii qof walba kunkii doolara soo celiyo qofkiina uu keeno barnaamijyadii uu kunkaas doolar ku fulin lahaa waxaa imaanaysa sanad gudihiisa labaatan qof in shaqo loo helo saasoo kale marka hal qof wuxuu samayn kara wa haddii marka kun qof ay sameeyaan waxaa nala soo baxaysa labaatan kun in shaqo loo abuuro marka sidaas waxyaalo waxaan isleeyahay oo haddii si dhab ah looga howlgalo oo aan dowladdu bacdama aysan dhaqaale iyo miisaaniyad ku filan aysan haysanin in bulshada iyo ganacsatada iyo culimadaba ay door ku leeyihiin arrintan waya eh, waxaan jeclahay jidada inaan qadka telefoonka fiiriyo oo kasabteeda daawadaasha dhegeysta qofka ku jira kadib waan isu falon doonaa dhegeystahan daawadaha qadka ku jira halo asalaamu calaykum walaal magacaaga halkaa joogto maal xasan eh, door waa joogtaa soo dhawow eh, kusoo dhow barnaamij kulanka toddobaadka ra'yi iyo su-aal maxaad nala wadaagaysaa
Thank you. waa inuu barta midnimada dalkiisa diintiisa waa inuu bartaa markaasaa laga fudin karaa xabidnimada waaya taas waa fikirka wax su-aala oo aada qabto
su-aashaydu waxaa weeye dulada haddeer ilmagii waqtida la maalay ilaa haddeer xabidnimada waxaa ka horseeda culamada ayasifas u horseeda culamada fursad lama siinayo oo amnigo lama sugaayo oo lama ilmada amnigu fursad siiyaan oo amnigooda ku qorto ay qortaan xaalooyin joogta oo meel walba ay istaagaan ay xamdinimada lagawajeeda ilaa hadeer uma jeedin dowladdu waxay ka qabatay culamada ay masiinaysa maxay ku dhacday maadaama dadka xamdinta adeegsanayaan ayaga sidii culumo waxaana ka horjeeda keliya culumdis waxaan u gartay waxaan u gartay haddaan si su-aala aan u dhigo hadalkaaga culimmada banaadka qeyb ay ku yeelaan sida jeneriso uu sheegay culimmada amnigooda oo hadda aan ahayn mid la dabanaad qaado iyo fursadda la siin karo oo ay barnaamijka ku yeelan karaan su-aalahaan inay utahan u gartay waa maadsantahay macna xasan waa lagaaga waa lagaga jaabi doonaa injineer qof kale ayaan raacinaya hal mar aan kusoo gudin doona qofka alo asalaamu calaykum alo asalaamu calaykum وعليكم السلام war magacaaga halkaa jirto
magacaygu waa ducaale ducaale dowlada ducaale xadisan dowlada kenya lakin soo dhawow muqdisho ducaale kusoo dhow barnaamij kulanka doodka ra'yi iyo su-aal maxaad nala wadaagaysaa
abu halo wanaagsantihiin maktabka meesha fadhiisana kaada aan u salaamaa ciid joogtida maalinka lagu hambaliyana ciid wanaagsan bulshada waxtaas kale aa usoo gudbinaysaan maxaana waa inaan aan aan la wadaago qofkaan xagsimaneynta su-aal aan la wadaago soo dhawow ducaale su-aasha caama waxay tahay qorshahan mid la sameynayo inay wasaarada dowladda ee kuxisismaysa hore loo ku magacaabay marka waxaan rabaa dul culimmadu ku laheed dul dul culimmadu ku laheed hadday ku laheedeen ku leegaa markii la sameynayo istaraatiijiyadda marka la sameynaya waa mahadsan tahay ducaale waa lagaga jaabi doonaa jineer qof saddexaad aan raacinaya si hal mar aad ugu wada jawaabto alo asalaamu calaykum war magacaaga halkaa jirto mukhtaar kaarana jirto soo dhawow mukhtaar kusoo dhaw barnaamij kulanka doodka ra'yi iyo su-aal maxaad nala wadaagaysaa mukhtaar mukhtaar waxaad ula jeedaa dabcan istaraatiijiyaddu in shabaab keliya ay tahay iyo in ay ku jiraan ururada kale ee xajidka ee dalka ka jira soo ma waa mahadsantahay jirita soo dhawow ilaa saddex qofood oo kala duwan ah soo baxday xasan oo doola jooga ugu horeeyay fikir uu soo jeediyay su-aal uu raaciyay ducaalo dhulkella jooga mukhtaara ugu dambeeyey oo kaaraan jooga haddaad si kooban ugu jawaabto
bismillahi raxmaan raxiim runtii aad iyo aad aan ku mahad celinaya dhammaan muxuu ahaa xasan iyo ducaale iyo mukhtaarba waktigooda qaaliga ah iyo fikradahooda iyo su-aalahooda arrinta ah xasan oo doolar joogo runtii arrimaha ah in wadaninimada dadka lagu biiro dadka la aaminsiyo diintooda inay tahay diin nabadeed oo runtii diimaha ugu sharafta badan ugu fiican arrimahaasoo dhan runtii waa arrimo aad iyo aada u wanaagsan doorka culamadana runtii waa midaan la dafiri karin oo ah annaga marka ugu horeysa waxaan ku qancinay in wasaaradda diinta iyo qaabka qof ka socda oo weliba culamo ah ayaa barnaamijkan nala bilaabay ilaa hadda nala dhameeyey waxaa jiray wada tashiyo culamada lala sameeyey laakiin waa ognahay intaas inaysan ku filneen oo runtii muxuu ahaa waxaan kaloo banaanka ku jira oon istusinay qof siyaasi ah inta banaanka yimaado u dhaho arrimahan xagjirnimadu ma fiicna waxaa ka wanaagsan qof culamo ahoo la aaminsan yahay oo la yaqaano oo ummadoo istaagi karto oo sumcadiisa iyo sharaftiisa karaamadiisa bulshadii ka wacyigeliya marka taas mid waxawaay waa waxyaalaha ugu muhiimsan istraatiijiyadda ee ku jira marka ducaale iyo xasan bal labada waxaa moodaa fikirkaas culamada laakiin ducaale wuxuu ku yidhi dabcan waa eh, culimmadu qayb ma ka ahaayeen marka qorshaha la dejinaya doorka ay lahaayeen intee buu leegyahay ha qayb waa ka ahaayeen walow aynan wada gaarin haddana muhiim ay tahay istraatiijiyadii in culimadii ay noqoto dadka ugu horeeya dhaqan gelinaya arrimahaas oo dhan waa arrimo istraatiijiyadda ku jiro muhiim aan kana dhex muuqda midan kale oo mukhtaar oo runtii arrintan horta waa soo u sheegay oo ilaa iyo wadamada dariska aan nahay weli istraatiijiyad noocan oo kale ma aysan samaysan soomaaliya waxay noqotay wadanka ugu horeeyey ee wadamadan dariska ah ee istraatiijiyad noocan ah oo bulshada loola tashtay oo wakti la geliyey oo si casi loola sameeyey inay samaysato waxaa kaloo iyadana aan qayb ka nahay aniga iyo xildhibaan mustafaba muxuu ahaa guddi loo sameeyey wadamada igad iyo tanzania oo aan u sameynayna istraatiijiyad heerka gobol ah iyadana waxaan kamid nahay guddigaas sameynaya oo runtii soomaaliyana sharaf ay u noqotay in muxuu ahaa lagu daydo istraatiijiyaddeedana loogu dul shaqeeyo arrimahan kale oo ah takfiiriga iyo al-shabaab sideedaba annaga fikirka xagjirka marka la yidhaahdo ma qusayso hal gruub iyo hal koox annaga waxyaalaha aan soo jeedin waxay kamid ahayd maadaama al-shabaab hadda ay dagaal kula jiraan dowladdii in loo baahan yahay wadahadal in lala galo in miiska lala fariiso in wax walba nabadeen iyo lagu dhameeyo aysan noqonin xabad in laysla hortaagnaado keliya marka ujeedadeedana cid gaar ah oo laga soo horjeeday cid gaar ah oo loo danleeya ma jirtee waxay tahay sidee bulsho caafi ah nadiif ah oo ka fiyow xagjirka rabshadaha wata mid kaloo iyadana waxaa timid oo ah markaan la raadinayo maxay tahay xagjirnimo maxay tahay xagjirnimada rabshadaha wata waxaa soo baxay xagjir horta dembi ma aha laakiin waxaa dembi ah fikirka qofka uu qaba xagjirka ah hadduu isku bedelo mid rabshad keeni kara bulshadiina wax u dhimi kara marka meeshaas waa meesha oo aada maaragtay la rabo in bulshadana uga doodo muxuu ahaa halkan barnaamijna kuma filna waxaan isleeyahay in barnaamijyo badan la qabto oo culimadana ay joogto muhiimay tahay waayo waxaan jeclahay inaan dib ugu laabto eh, qabanka telefoonada daawayaasha iyo dhegeystayaasha barnaamijka la socdo si fursadooda ay u qaataan qofka qadka ku jira ayaan jeclahay inaan eh, fursad siiyo hallo asalaamu calaykum asalaamu calaykum
magacaaga iyo halkaa joogto barnaamijka balqabanaa wanaagsan oo waxaan eh, magacaaga halkaa joogto magacaygu waa marxuum xajiin ibraahim kaalaayuwa Eh, silaaqo eh, soo dhowo kusoo dhowo barnaamijka kulanka toddobaadka ra'yi iyo su-aal maxaad naloo raadaysaa anigu waan ku tababartay fursadaha wadadan cilmiga iyo nidaamka fursada shaqaajibilow marka maxaan ku baraarujinaynaa dadaalka ummadda soomaaliyeed u hayaan inay kordhiyaan waana ku ammaanan yihiin haddii aad usoo laabto su-aashayada waxaan weydiin lahaa jireedka sidee sidee loo baraarujin karaa amaba ninka iyo hay-adaha wasaaradaha ay huseeyaan arrintan xagjirka ma ka hadasheen sida ummadda soomaaliyeed ee kale loo gaarsiin lahaa ka hortaga fikirka xagjirka
ummada soomaaliyeed ee kale man waxaad ula jeedaa gobolada mise guud ahaan da- dadka soomaaliyeed guud ahaan ummadda soomaaliyeed ma ku noolaadaan dibadda waxaan aaminsan inay jiraan dhalinyaro ka maqan soomaaliya oo aaminsan fikirka xagjirka Mhm. waaya aada umaasantaha silaaqo waa laga jawaabi doonaa eh, qofka kale ee qadka ku jira ayaan jeclaan fursad siiyo hallo asalaamu calaykum calaykum salaam warahmatullahi wabarakatuh walaal eh, soo dhowo magacaaga halkaa joogto
waa loo waajay aada umahadsan tahay anigu waxaa qabaa xifidna waan qabaa cilma waan qabaa magacaaga marka hore iyo halkaa joogto xaggaasii xaqiiqaad way cabdicasiis xagee joogtaa
jubbaland jubbaland Eh, soo dhowo cabdicasiis eh, ra'yi iyo su-aal eh, labadaba
waa mahadsan tahay halkina aan waxooga ku tahay waaya wa- waa gartay fikirkaaga cabdicasiis su-aashaada u gudo marka aa marka waxaan leeyahay jidadka ha u ooleeyo sida ciidamada amka loo saari lahay loo saari lahay amka loo dhixin lahay تغييرهم ويحكمون حكايا ان شاء الله تعالى في الوالد والعامل صلى الله عليه وسلم هذا دلوقتي زوجي طبعا زوجي زوجي موصل وشكرا زوجي فكرا ارجع الى الثاني صلى الله عليه وسلم ثلاث كتاب امرك عند الله ciidamada Waaya.
way qabteen Waaya, cabdi waaya cabdicasiis fikirkaaga aad soo jeedisay waa waa qaadanan jeerkuna waa uu ku hadli doonaa istraatiijiyadan iyo dabcan sababaha keena in dhalinyarada xagjirnimada ay ku biiraan intan hasheegta ay qayb ka tahay in kale jeerku waa ansiin doonaa qof kale saxad ayaan raacinaya halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum waaya injineer soo dhow suleeqo oo kaaraan joogta ee cabdicasiisa jubbaland laga soo cabdicasiis ee arrintiisu fikir buu ku koobay laakiin haddaad si koobaskeed u koobato suleeqo ee waxay tidhi istaraatiijiyadan sidee maka fashashaan sida dadka soomaaliyada inaan loo gaarsiin laha keliya gudaha ma ahan xagjirnimadu waxay saamaysaa dhalinyarada soomaaliyeed ee qurbaha ku nool waxaan ognahay dalal badan oo soomaalida ay degan tahay oo ha- haba ugu badnaadaane maraykanka iyo ingiriiska oo kale iyo meelo kale oo kamid ah in la sheego dhalinyarada soomaaliyeed ee xagjirnimada fikirkooda inta lagu shubo ay ku biraan kooxahan kale alqaacidada kale ama argixisada marka qorshihiina ma ku jirtaa in soomaalida dhan la gaarsiiyo istaraatiijiyada runtii aada iyo aad aada uga mahad celinaa labada qof oo ugu dambeeyey cabdicasiis iyo deeqo runtii Deeqo, Deeqo.
deeqo waxaan isleeyahay muxuu ahaa tan ah soomaalida guud ma la wada gaarsiiyey iyo sidee loo gaarsiin karaa runtii waa su-aal aada iyo aada u wanaagsan waxyaalihii waxay kamid ahayd oo ah muxuu ahaa aan diirada saaraynay mid waxaan ku muxuu sameynay qof ka socda wasaarad walbo oo dowladii ah iyo qof ka socda dowlad goboleedyadii ujeedadana waxay ahayd heer kastoo la maraayay mar walbaba oo ahayd boqolkii koowaad boqolkii labaad inay kula laabtaan eh, ama dowlad goboleedka qofka ka yimid ama muxuu ahaa wasaaradii ka yimid si loo gaarsiiyo markii dambe waxaan ugudubna bulshada rayidka bulshada rayidka nafskooda lama wada gaari karin oo intii la gaaray iyadan ujeedada waxay ahayd inay inta dhiman sii gaarsiiyaan intaas waxaan sii dheereed qurba joogta oo runtii aan juhdi badan gelinay oo weliba soomaali dhalinyaro oo is-abaabulay oo oo oo jooga maraykanka iyo ingiriiska iyo ayagana aan si gaara xiriir joogto ah oo shaqeyn nooga wada dhexaysay intaas waxaa sii dheeraa jeeka oo la socota inaan si guud bulshadoo dhan ugu bandhignay oo ah wadatashi dadweyne oo ah aan u marsiinay website-yada iyo social media ujeedadana waxay ahayd qof kasta soomaali si lagu gaari karo in lagu gaaro middaa marka waxaa sii dheereed arrin ahayd ee, dadka qurba joogta ah iyo arrimahan sidey uga jiraan Ee, meesha ugu soomaalida ugu badan tahay ee maraykanka waa magaalada minnesota waxaa jiray ee, daraasaad laga sameeyey ah sababta keenta in dhalinyaradii oo muxuu ugu biiraan muxuu ahaa ee, ay u tiraan syria iyo soomaaliya oo qaarkood xitaa isku qarxiyaan Ee, waxa soo baxay waxay ahayd kow qofkii dhalinyarada hadda bacdama ay hay-adihii amnigu ay raadsanayeen dadka u nugul in eh, muxuu ahaa fikirkan lagu eh, si dhaqso ah loogu abuuri karo qolooyinkan oo xagjirka iyo argagixisada ayagana waxay bilaabeen si taas looga duwo dadka aan laga malaysan karin oo waxay raadsadeen gabdhihii soomaaliyeed ee dhalinyarada ahaa ee jaamacadaha number one ka galay oo fikirkoodii caqligoodii runtii lala yaab kuwaas ayay haddana inta u tageen waxay ku qanciyeen war dhul gaalaa joogta oo shaqo laguma siinayo wax ma helaysid adigu inaad jihaad ka qayb qaata gabdho dhalinyaro oo soomaaliyeed oo xitaa waalidkood aan ka warqabin ayaa waxay noqotay in ama onlinekii ee lagu tashkiiliyo ama si kale oo oo qof qof inta loogu tago jaamacadihii lagu eh, muxuu ahay noqotay inay aadaan syria iyo soomaaliya oo ay isqarxiyaan runtii arrimahaas oo dhan waa arrimo oo dhaqan iyo diinta iyo kulli ka fog soomaalinimada taasna runtii aad baan uga shaqaynay sababahan u sameynay wadatashiga oo onlinekan waxaa ugu weynaa si qurba joogta loo gaaro iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed arrintan cabdicasiis uu ka dhawaajiyey runtii waa muhiim waxyaalaha markaan daraasaadka sameynayna waxyaalaha keena amisom waxay noqotay waxyaalihii ugu horeeyey oo la yidhi inay qayb ka tahay waxyaalaha dadka kan ku Loo adeegsado.
ku- loo adeegsado ama ay maarata iyadana waxaa muhiim noqotay oo aan daraasada ku darnay in loo baahan yahay loola fariisto al-shabaab wadahadalo lala galo wadahadalada waxaa ka imaan kara in amisom ay baxaan amisom maxay meesha u joogaan haddana tim waxay u joogaan waa kooxahan eh, argagixisada oo doonaya inay dalkii ay nabadda u diidaan ayagana waxay leeyihin waxaan u joognaa inaan dalkii nabad u dhigno marka meeshaas wadahadal marka ka bilaawdo oo dawladda iyo al-shabaab ay wada fadhiistaan wada hadlaan waxaa soo baxaysa amisom waa baxaysa ee idinka qoryahaas ka dhiga nabadda qaata marka taasna waa arrin runtii cabdicasiis aadaan ugu taageersanahay fikirkiisana waa fikir runtii intaan muddada wadnayna muxuu ahaa aan la kulanay una baahan in xal loo helo
waxaan rabaa injineer anoo daba socdo su-aasha ku saabsanayd qurbaha istaraatiijiyada hadda markaad dejinayseen dadka fikirkan xag jirka ah dabcan inta badan lagu qaldo ama lagu shubo ee kuxahan ku biira argixisada ah marka loo fiiriyo gudaha iyo dibadda daraasad hadii la sameeyey dabcan isuma dhigmaano badanaa waxaa la arkaa dad gudaha soomaaliya isku qarxiya hadday tahay ha noqoto ama kuwa meelo kale isku qarxiya qurbaha kama marna mashruuca ay suurtagalnimada istaraatiijiyadan hadda inta gudaha dalka aad ka dhaqan gelisaan haddana waad gaarsiin kartaan meelaha soomaalidu ku badan tahay oo maraykanka ugu horeeya runtii waa muhiim waxaa soo baxday saa u sheegtay manager in dhalinyaradii isqarxisay ee dalka gudihiisa isku qarxisay boqol kiiba sideetan waxaa dad qurbada qurba joog ahaa oo dawladda kenya taas marka waxay keenaysaa in loo baahan yahay sidii iyagana lagu gaari lahaa labo iyagana waxaa soo baxday in sababaha qurba joogta aada ugu nugul yihiin inay tahay aaladahan internetka oo aada loo isticmaalo ama ha noqoto baraha bulshada ama ha noqoto onlinekii lagu kasbanayo qof dhalinyaraho iska jooga dibadihii oo aan runtii muxuu ahaa marka taasna waxay keenaysaa in daraasadihii xagga laga sameeyey iyo wada shaqeynanta ka dhexayso hadhow loo gudbo in qurba joogta meel walba ay joogaan iyagaba intay is abaabulaan ay arrintaan ugu istaagaan taasna way bilaabatay magaalooyinka london iyo minnesota kale waa ka bilaabatay waxaan isleenahay dhammaan meel kastoo soomaali joogtana bulshada joogto waxaa loo baahanya inay ugu istaagaan sidii soomaalida meeshaas joogto u noqon lahayd soomaali muxuu ahaa aan rabshad iyo dhib u keenin bulshada ay la degan tahay waxaan rabaa marka inaan su-aal kuweydiiyo istraatiijiyadan waxaa muuqataa ama laga dhasan karaa hadaladaada ama hadaladiinaba gudaha marka la dhaho waxaad ugu talagasheen fikirkan in lagu qaldo inta badan inay tahay dhalinyaro sidii looga saari lahaa ha noqoto shaqo la-aan oo dadka aad ku jaagoyseen waxay u badan tahay dhalinyaro hadaana qaldaneen maalmihii ugu dambeeye waxaa soo baxayay falalka qaar ee argixisada ama qarxeeda ha noqoto in dada-a ay geystaan oo dhalinyaro keliya aysan ahayn istraatiijiyadiina ma dhalinyaro keliya ka kooban tahay mise dadka da-da laf ahaanteeda qorshaha idinkugu jirtaa
istraatiijiyada waa istraatiijiyad guud laakiin dhalinyarada bacdamaa ummaduna ay ugu dhalinyarada ay yihiin inta ugu badan boqol kiiba todobaatan iyo in ka badan lagu qiyaaso diiradda wax loo saaray dhalinyarada waxay tahay waa iyaga dadka la qaldo oo xagjirnimada ku biira markii rabshado dhacaanna waa iyaga dadka ugu badan ee dhibaatada kasoo gaaro tusaale markii qarax dhaco meel walba waad aragtay dhalinyarada ayaa maaragtay dhaawacyada ama khasaaraha ugu badan oo kusoo gaara marka sababta fuk loo saaray diiraddan dhalinyarada waa taas laakiin kama marna oo ah markaan ka hadlayna arrimaha waxbarashado kale waxyaalaha ugu muhiimsan waxay tahay waalidku caruurtiisi ma ka warqabaa waxbarashada uu baranayo ma tahay mid maaragtay keenaysa inuu nabadii iyo bulshadii iyo muwaadinimadii iyo baraysa oo qofka qof noqonayo soomaalinimadiisii ay noqoto mid xoogan mise waalidka naftigiisa kama horqabo caruurtiisii wax la barayo teeda kale qoyska ayaa iyadana muhiima guri walba waad aragtay qoyskay ku xiran tahay aabaha iyo hooyada siday u dhaqmaan ayay caruurtaasna u dhaqantaa bulshadana sidaas ayay u dhaqantaa marka door weyn ayay leeyihiin waalidiinta iyo dhammaan maaragtay maaragtay ummadoo dhan marka dhalinyarada keliya kuma koobna laakiin dhalinyarada sababta xooga loo saaray wax kale may ahayn waxay tahay in la helo jiil caafimaad qaba oo waxbartay oo shaqo haysta oo muxuu ahaa aan u baahan in lacag iyo waxyaala yara lagu duubsado si uu dagaal u galo waxaan jeclahay injineer qofka ugu dambeeya inaan bal fursad siiya radka ku jira dhegeysta ama daawada halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum walaal ma cayaalkaa joogto magacaaga xasan kusoo dhow barnaamijka kulankaas dowarka ra'yi iyo su-aal maxaad nala wadaagaysaa
marka hore marka hore waxaa jira dhammaan shaqaalaha injiila s g waxaa rabaa inaan ka hadlo macnaha kulanka xanjadooda dadka kulli ma amarka laga badiyo oo macnaha xilka laga badiyo meesha ama awood waxa dowladaysaa inay nimankan gaborka goobka ay u haran karaan marka nimankan dowladda ujeediyuudka uu laga joogo waxaa kaloo ka lahaa dhalinyarada ilayka ah ee jaamacadaha tahay inay waxbarasho u sameeyaan oo ay musqasha u sameeyaan
waayo xasan dabcan ra'yiga kusoo qabtaan umalaynaa wax su-aala ma qabtid su-aada ee sawda su-aashaa sawda ujeediyuudka waxaa weydiisaa waxaan weydiinaa kalaudahay waa ku maqlaya ha
waxaa ii weydiisaa dhalinyarada jaamacadaha ka baxay ee banooyin mashhuur ku ah ee waxay rabaan aanhaysan haddaan kasaba shaqa loo abuurin waxay gacan gelinayaan meel aysan mudneen oo ay ka mid tahay sida nimankaas isqarxinayo kale marka dowladnimada ha laga qeybgeliyo hay-adaha joogtada ha laga qeybgeliyo meesha ha laga qeybgeliyo qof kasta waaye haddii Waay, waay. waayo xasan waa kuu su-aaleynayaa hadalkan dabcan ra'yi weli oo saara su-aalahan marka laga dhigo dhalinyarada aqoonyahanada ee jaamacadaha dalka ka qalin jibiyey qorshaha midi kugu jirta si loo yareeyo in xagjibka nimada aysan fursad u helin ku xagjibka aysan fursad ugu helin in hay-adaha dawladda looga raadiyo fursado ha noqoto xilal ama shaqooyin Waa- dabcan taasaa ula jeedaan jecla haddii su-aalahaan loo dhigo waa maadsantahay idriisa heesoo dhawow بسم الله الرحمن الرحيم حسن عبد الوليد aad yaan kaga mahadcelin waqtiga qaaliga runtii arrimahan aada fastayna waa arrimo jira oo muhiim ah haddii dhalinyarada aan loo abuurin fursado shaqo haddii aan loo abuurin waxbarasho oo muxuu ah, tayo leh haddii aan maaragtay la garab gelin waa adkaanaysaa in fikirkan xagjirku muxuu ah la yareeyo ama uu joogsado taasoo waxyaalaha ugu weyn ee la rabo in dhaqangelinta barnaamijkan iyo istaraatiijiyadan ay koow ka ahaadaan waana qorshahana waa ku jirtaa waana muhiim mida kale ugu muhiimsan waxay tahay jaamacadaha naftirkooda waxaa laga rabaa qofkan ay soo diyaarinayaan oo waxbarashada barayaan inay ugu daraan xirfadaha kale oo qofka shaqo ku heli lahaa waxaa arkaysaa qof eh, muqdisho joogo jaamacad ka soo baxay eh, heer bachelor degree ilaa iyo heer master haysta haddana ay ku adag tahay in uu muxuu aha shaqo dalbado uu c v qorxan uu gudbiyo inuu issharaxo oo dhaho aniga waxaan waxaana qaban karaa inuu interviewgii marka laga qaadayo uu ka baxo adduunka waxaa jirta jaamacad walba mas-uuliyadda waxaa ka saaran qofku intuu jaamacadda uu dhammaynayo waxaa la baraa sidee shaqo loo raadiyaa sidee hay-adaha inta waraaqa loo qabdirsado codsi ah aniga shaqadaas shaqaas waa ka qaybgeli karaa sidee looga codsadaa in shaqo eh, muxuu ahaa voluntary ah ama iskaa u qabta muddo saddex bilood ah hay-adihii maaragtay lala shaqeeyo arrimahaas o dhan waxaan is leeyahay arrimo loo baahan yahay in wasaaradda waxbarashada iyo jaamacaduhu iska kaashadaan iyo sidoo kale ganacsatada horaan u sheegay in iyagana shaqo abuuraan waxaa dhici karto inay haystaan dhaqaalihii ama investmentigii oo shaqo ay ku abuuri lahayn haddii laakiin aysa iyagana ka baqaan eh, aysan helin dhalinyaradii iyagana imaanayso iridda garaacaysa maalmada day shaqaan rabnaa waxaa adkaanaysa in eh, dhalinyaradan shaqo helaan in bulshadina ay noqoto bulsho isku filan mida kale ugu daran waxay tahay qof jaamacad ka soo baxay oo gurigiis iska fadhiya oo aabihiis iyo hooyadiis dhahaya aniga wasiir hebel iyo iiraadi ama reer hebel muxuu ahaa wasaaradahaas iyo joogaan sideen u tagaan iyadana waa arrimaha kale oo runtii niyadda jebiya dhalinyarada dhalinyarada waxaa la rabaa inay isku kalsoonaadaan inaysan wasiirna u tegin inaysan oday qabiil iyo aysan dhihin aniga shaqo ii raadi laakiin iyaga erid walbana ay garaacaan eh, shaqo oo voluntarin ay qabtaan mida kale ugu daran waxay tahay wadankan waxaan ka hadlaynaa shaqo la-aana ka jirto jayka markaad tagto baararka iyo maqaayadaha waxaa arkaysaa dadkii kabalyeeryaashii inay yihiin dad kenyaan oo soomaalida ee shaqooyinkaas oo kale aysan rabin ka faanaya marka iyadana waa dhib kale adduunkana waxaa arkaysaa qof oo jaamacad ka soo baxay oo hoteele iyo ka shaqaynaya si uu nolol maalmeedkiisa u helo marka arrimahaas oo dhan waa arrimo aan isleeyahay oo guud laakiin kaabaya in qof walba shaqo siduu ku heli lahaa laga wada shaqeeyo abaad umaadsan idinada markaan kaga mahadcelin waqtigaaga iyo sidii midabka su-aalaha inta badan dadka xaggooda kaaga imaanaya iyo kuwa iyaga uga jawaabtay istaraatiijiyadan in la fuliyo waxay u baahan tahay dhaqaale miisaaniyad yaa bixinaya ma dawladda soomaaliya bixinaysa mise cidkaa loola kaashanaya
Eh, runtii arrintan arrin aada iyo aada u muhiima horta laba arrin ba soomaalida waxaa moodaa eh, wax badan in oo aan si fiican loo fahmin hadda barnaamijka intaan wadnay dad badanaa waxay ku imaan wuxuu ku leeyahay o barnaamij fiican aa heshay waa idin qaraxday kana hesha war waxa kan war istaraatiijiyad qaaran aan sameynayn annaga hal shilin oo aan ku qaadanay istaraatiijiyadka inta la sameynay haweenaasay ma jirto laakiin haddana bulshadii waxay u baratay wax kan wax walba in la mashruuceeyo in laga dhigo n g o in la dhaho lacaga lagu raadsanaa waxan waa wax bulshada u baahan bulshada inay iyagana ka timaado iyagana sameeyaan anna waxaan islenahay dawladdana kolley ahmiyaddii ahayd straatijiyad qaran oo madaxda qarankana inay aqbashay oo aad iyo aad muddada dhan nala shaqaynaysay oo nadiixaysay oo diyaarna ahayd niyayna gelinaysaa sidoo kale hay-adihii dawladdu ayagana hadda maalin walba soo bislaanaya oo hay-ad walba dhaqangelinteedii laga rabo culammadii oo kale inay bulshadii la hadlaan dhaqaalahay u baahan tahay weyn ma jirto waxaa la rabaa wixii in bulshada rayidka iyo culammadii isku xirmaan sidii loo fulin lahaana laga wada shaqey wax noo wada dhexeeya waa laakiin taan aan dhaqaalaan sugayna hadee waa waa waxa waaye bulshadii hore uma soconayso marka arrintan ah muxuu ahaa bulshada mid walbaba laleeyahay qofkii dawladda ku jirana waa lacag iska haysta bulshada dhaqankaas waa dhaqan runtii musuqmaasuqana keeni kara oo kordhinaya bulshada waxaa rabaa inay ku tashato in waxa kan iyo lacag lagu raadinayo iyo mashruucna layska dhaafo istraatijiyadan waa mid qaran oo dalkoo dhan iyo ummadoo dhan anfacayso loo baahan qof walbana kaalinta ku leeyahay inuu ka qaato aad baa umahadsan tahay jil cabdiraxmaan cumar cusmaan jaliiliiso oo ka mida mas-uuliyiinta dawladda soomaaliya istraatiijiyada istraatiijiyadan fulinteeda u qaabisan islamarkaana wax kasoo diyaariyey horeyna xilal kala duwan oo reer wasiir uga soo qabtay dowladiinka milgaarka ee dalka soo maray mar kale aan ku mahadcelina waqtiga aad noqotay barnaamijka kulanka doodka ayuu marti ku ahaa oo doodkan ku saabsanaa mashruuca ama istraatiijiyada ka hortaga xadgirnimada reer madaxweynaha soomaaliya uu daafray waan umahad celinaa dhegeystayaashii daawadaasha kala duwanaa ee barnaamijka inta uu socdayna soo wacay kuwii isku horay waqti aan usaamixin sidoo kale ayaan waan umahad celinaya barnaamijka inta uu socday waxaa isku xidka telefoonada iyo farsamadaba ay ahaayeen saad muxudiin maxamed xakiim bunka intaan barnaamijka noo kulmi doono dhammaanteed oo isku doono waxaan idin leenahay noo dili
Somebody will be